bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal hamiin fayla wayba ha ka dhowaada sanah barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada reediyow baydhabo ee beledka baydhabo hamiin fayle dhegaystayaal waybuwa hamiignimo isniinbaa hayta tilaadanaya haggala hayta taariikhdan ayaa ka beeganta labaataiyo siyeedka abril labada kun labaatiyo kowka qodobada uu ka barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysiyada reediyow baydhabo isinku dhegaysado doontan ununa siinkahayna haddii eebuuna raallo ku nagada yawayba qayb ku aha wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo wefdiis hogaamiyow geeka deeri degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose haddaba ujeedka wasiirka mayo ayse lu-ayse kuwa heliyay geeka wefdigan laha ka dhawaay wallaweyn ee wasiirka arrimaha gudaha barnaamijkiiya ku dhegaysada doontan unuuna siinkahayn isiigna ku dhegaysada doontan haddii eebunaraallo ku nagada sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal wayba siinkahayna isiigna ku dhegaysada doontana haddii eebunaraallo ku nagada daqiiqadaha hawada ka jara barnaamijka shirarka golaha wadatashiga qaran oo maalintii koowaad si isfaham ah ka dhammaaday geeka mayse lanku hadali haddaba aaladda fogaan aragga aan ku qayb galay cali guudlaawi xuseen barnaamijka ayaa ku dhegaysada doontan dabagalka wararka iyo waraysyada reediyow baydhabo ee beledka baydhabo guddoomiyaha golaha deegaanka degmada afmadow ee jubbada hoose yaa wayba uuse sheegay in xaalad adagya ka jarta degmada afmadow barnaamijka ayaa ku dhegaysada doontan unuuna siinkahayna haddii eebunaraallo ku nagada sidoo kale qodobada uu ka barnaamijkiisinku dhegaysada doontan unuuna siinkahayna haddii eebunaraallo ku nagada dhegaystayaal wayba ku mid aha shacabka soomaaliyeed yaa siyaabo shalgadiisan waybayo unku hadaleena shirka geeka ka furumi magaalada muqdisho ee caasimada dalka hadhowaayi doonana mise gebi ahaanba shirkaas way haqaado doonana kuma banjarna barnaamijkiiya ku dhegaysada doontan dhegaystayaal unuuna siinkahayna haddii eebunaraallo ku nagada qodobada sidoo kale barnaamijkiisinku dhegaysada doontan unuuna siinkahayna haddii eebunaraallo ku nagada hamiignimaadu wayba qayb ku aha dhegaystayaal haddaba madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle cali guudlaawe xuseen mayse andiidii in isuku qayb gala shirka wadatashiga qaran inkastoo dabayaaqadii geeka laisla fahmi in isuku qayb gala cali guudlaawe xuseen shirkaas waanu caaladda zoomka kugu qaybgala barnaamijka yaa siinkahayna isiigna ku dhegaysado doontan xukuumada xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle oo arrimahaas ku hadalo sidoo kale qodobka qaybkuwa barnaamijka owka isiigna ku dhegaysado doontan unuuna siinkahayna yaa wayba us-eya wayba raaligelin ku biyey hadalkii aflagaadada hay oo dhowaan ha ku weeri wasiirka warfaafinta somalilan sulaymaan koore haddaba ayse raaligelintaasay bi barnaamijka yahasiinku gudbiyi doonna haddii eebunaraallo ku nagada isiigna ku dhegaysado doontan qodobadaas iyo qodobadii kale hanay korra daqiiqadaha barnaamijka wada ka jara yaa dhegaystayaal hasiinjeediyo doogna barnaamijka owka way hasiinjeedyaha ayaa nago saciid maxamed nuur sabriye meelo qaybta farsamada infidhi saaxiibkay jookar islaantana barnaamijka dhegaystayaal ani hasiin ku saaray mar kale dhegaystayaal barnaamijkii ha ka dhowaada hamiin fayle dhegaystayaal si walba magalka reediyow baydhaba ee beledka baydhaba seen wada dirahaya barnaamijkii aan tiskala sii gudagalaane cto sagaaldhabiisan f m yan barnaamijka ku dhegaysada doontana qaybaha hore ee barnaamijka gudagalaane qodobkan koray oo ka barnaamijka dhegaystayaal wayba useeya wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed cabuukar oo wefduus hogaamiyow yageeg weybalaha ka dhawaayay degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose wasiirka wefdugus hogaamiya weyba ku mid ahay wasiirka amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isxaaq cali subag soo dhoweynta kudib ee wefdigan lansamey wayba warbaahinta la hadlay ujeedka wefdigana ku warbeeya wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur gal- koonfur galbeed soomaaliya maxamed abuukar
saraakiisha amniga qiibo joshal beddelan ee saneeyey danab iyo maydle tahay daraawiishta iyo qiibooyin oon iska jarjaran odayaasha dhaqanka hooyooyinka dhallinyarada baxda saxaafadda dhammaantiin salaamantiin salaam kadib waxaan idri ciidanka faraxsanna mayleraha inaynu geeka haderina mayba siin ku raali geliyaan mise ciidanku hunaa ani dhowr maalmood weli mayleraha safarkaan isin sugaasin Eh, maadaama diyaaraddii walalaha qaada inuu shirarna socdeen diyaaradlaan dhowr maalmood un aan maqnaani ani mayleraha dulqaadkan isin laayteen mayleraha iyada siin kukuma nagaana Eh, salaan kudib eh, may fudayhe aniana mayleraha siin sheega oona hasiin gudbi salaan usa hasiin diri madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiaziiz xasan maxamed laftagreen oo yari oo ayinka kiindhiibi salaan bulshada reer wallaweyn guud ahaan iyo odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada wayse guud ee meel leerahay salaan Eh, ha- salaan tasay way rajaynaysin oo lagodoonten salaan kudib eh, reer wallaweyn ciidan may leedahay markinin koreytime markinin lamaytinime dhowr jeera koyni antaasna mayn kuwaanay cabashooyin iyo codsiisin haddii bateen yeego ku jawaaba si dowladda koonfur galbeed halka kooy jartay mayba ciidanka faraxsanna maamulka cusub oo gudoomiyii geeka kooy iyo qayb kala iyo maamulkii hore qaybo kale may leedahay kumid iyo rugan aniguna geeka sheegnay gudoomiye cusub aye degmada wallaweyn eh, gudoomiye ismaaciil weynaa hadafkunka wengeekuna sin hasniindarnay oo meelan koynimay kumid ahan maamulkii siin sheegan gudoomiyihii meelarahay degmadiis la sheena usi shacabshay wada shaqeeyaan shacabkana la shaqeeyaan usuna shacabjain shaqeeya walana ku fadaanan taaso tan la maado socdaalkana may leerahay dhib weyn ku nagada doonto may waha dhinaca amniga may ilayla socda wasiirkii amniga gudaha iyo taliyii daraawiishta guud ee koonfur galbeed tale yunis ayoona dhinaca amniga ku shaqay doonaan haddii ilaahay raalka nagada ciidamadii hore meelan laka dhisi ani diblangnadaambi diblanka nagada la xaqiijiye amniga degmadan oo xaqiiqdii muhiimiga ee koonfur galbeed iyo gobolka shabeellada hooseba ani amnisha iyo kala dambaysha laku shaqay si taas lan dardar geliyey waana lan xaqiijiyey maynay la socda taliya guud ee daraawiishta koonfur galbeed may rajay doonaa insha allahu tacaala maalmo socda mise geekabula ku bilaabo in isbedel dhinaca amniga iyo dhinaca may leerahay bulshadaba magaaladan laka samay doono haddii ilahay halka naga reer wallaweyn may leerahay dee xaqiiqdii dad la kasaw xaqiiqdii se la sheegay gudoomiyaha boroyn sheegayo ani dadnimadeed ayin dad dowladeed ayin dad may leerahay diyaaran eh oo murugmaalate shaqaysadow ama ganacsadow ama beeraleye foodo walanka lahayna taariikhda kaleyin waana walka kase Eh, laakiin may ra jira xaqiiqdii mar walba waa isku jaro kore waxyaabo yar oo sumcadda bulshada ama tan dad ka wanaagsan walan dhimo shakhsiyada nagada koraan walwalba nagada koraan intaasna may lenaa ku codsadaane eh, de dowlad ahaan may waa ani may leedahay bulshadan dhatiye dad fara ku turis ee may leedahay dhibaateen man ogolaadan maan ogolaada doonna way fadaane anka baaqane ani nabadda qayb ku nagdan ma inka baaqane ani horumarka qayb ku nagdan dowlad walala ku codsade laakiin mala amro haddii liska day dadka birsho ani dowladda amar siyan ma suurtagalaas si kasta ani la ogaado waddankan dowlada ku jarta koonfur galbeeda dowladii ee shacabsha anturaasa codsi shayna dhegan sidaas waana tixgeliyaas diyaaran lagayi laakiin ani liska day ma ani dowladda la amar dowladda koonfur galbeed madaxweyne cabdiaziiz inkasarey may diyaaran ee shacabshay ani may leerahay dhegansad codsiga shacabka ani tixgeliyey laakiin haddii shacabkii iska deen iyo naftiyo dowladan isbedelaan de may leedahay de meelifoodadii soddon sano wadanka laha ka jariyo walaa ku gudubi dadka maskaxdiioo ka jartona waylana waqtisho wala dhaafi xilligaas wala dhaafi ilma adeeryada dowladnimada qayb ku nagada horumarka walaweyn qayb ku nagada dowladiinga diyaarisiinga qof ilaahay raallada nagada inay ku shaqay degmadan degmooyinkan ka weyn oon ka baaxad weyn may leedahay ganacsiga ku jari baaxad ahaan laakiin haddana dib u dhaca samayd wayba fadaana dowladda inay dhinaca waxbarashada ku shaqayd caafimaadka ku shaqayd jidadsheel ku shaqay xaqiiqdii markiintiinka dambe jidkaan hataa mari sada mahay hadda jideedan qurux badan weliba nin la dhammaystiro la fadaa intuu may leedahay lagu dhammaystir laakiin isin garab langnagada waa tan may leedahay garab isin kuwaay markan dowladda markii garab langnagada iyo inta dhimagna la suurtageliyaan maamulka cusub oo haddanii la socda ee inta roogdi may faraane ani bulshada undhaga nuglaadaan may faraane ani bulshada la shaqeeya may faraane ani anshuurta bulshada ha ku xarootay jaababka lanka qaadana dib lankanaga shacabka jididka laka hagaaji caafimaadka laka sameey waxbarashada laku shaqeeya dowladda koonfur galbeed la xisaabtamaasa qof allaala qofkii maamul ama nooc walba dowladda nagad intay dhaqaalaha dowladdu isqaadada isku qaadada iskulbaha masuurta galaas mayba diyaar langaya ani shacabka dib lanka naga ani jidadka laka bi ani iskuulaadka wax laga tara ani dadka tabarta yar hooyooyinka masamaylahay inshadeed aqoonte ani laka wargaba maamulku uso ogaada bulshadun aynka tabar daro ay curyaana ciyaalka aqoona inta ku baahan aniisu la socdo karo maamul maamulka unan baahana maamul noocaas bulshada niusan la dhaqan fadaano maamul odayaasha saaxiib le aan baahana maamul hooyooyinka saaxiib le fadaan maamul shacabka iyo dhallinyarada saaxiib leh wayba rajay doona insha allahu tacaala ismaaciilan deegaanka dhaladiyo deegaankan dhaladiyo insha allahu tacaala way ku rajay doonaa usiiyo tiimshayba aniga suurtageliyi doona nidaamkaas dowlada dowladnimada oo may dharaaisinna maysin kubaanayna aniisin la shaqaytaan garab siidaan sababtee waa shakhsiyaad shan qof lix qofu haddii intinku badan garab ansiina yoona ma sii shaqay koraan marka maysin ku codsadaana inay maamulka garab siidaan laamaha amniga la shaqaytaan horumarkiina ku shaqaytaan haddiisan wallaweyn sumcadii maalmooyinka dambe mayba ka astaamaysmahayta inay foodooyinku dhiyaan dareemo korna reer wallaweyn dhan wada ogol reer wallaweyn dhan qiimo ku eh wallaweyn oo dhan may lehaay inshaada majeeltaasi reer daafeed reernimadeedu nabadyasinku fadaan aniisan dowladnimada ku shaqaytaan asinku fadaan may an baahana ani astaanta mase muuqaalada siinku bahahayo oo qaldan isan diidan dowladda koonfur galbeed degmooyinkiiyo maamulahay keliya may leedahay wallaweyn koonfur galbeed tumiisiya degmi ka koobanta koonfur galbeed diyaarman ee shacabsheen iyo dulmi koonfur galbeed diyaarman ee may leedahay may leedahay in sheegada shacabka waliyo diidyin la sameey laakiin shacabkana may ku fadaane ani dowladda dhegeensadaan awaamiirtiiyo fuliyaan may fadaane ini anshuurta dowladda dhiiban siyo wallanka ka qobada markiyo dhiiban may fadaane ini amniga kula shaqeeyan si ciyaal iyo iskuulanka bahan may fadaane ini jididka hagaajiyan si isbitaallada jididka lankabaha un fududaada antaas waysin ku rajay doona inisin ku shaqay doontaan si guud iyo may leedahay insha allah si gaargaar banis araga doona maalami roogna may ku shaqay doona ani nabadgelyada amniga isu socodka isdhexgalka bulshada la isdhexgala odayaasha dhaqanka qaybtanku muhiimsan kaetin odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ma ka astaysan dad oo may leedahay ku shaqeeya olaada oday reer koonfur galbeed ee astaantisma ee olaad ku shaqeeya oday reer koonfur galbeed ee astaantisma ku mid eh ani bulshadiisu isku horsheen oday reer koonfur galbeed ee astaantisma ku mid eh aniisu dowladiisku horkooy laakiin bilcagsi intaas wanaajooley bulshadiisa la shaqeeya dowladiisa garab yeeyey antaas dadaal ee may kabiyey ini may leedahay shacabsha ay badbaadaan laakiin haddii odayaashii dhaqanka qaar ku mid a sameeyaan may lana dowladin diyaara siingata weliha ka nagada weli nabadda qayb ku nagada albaabada dowladda labaatan iyo afar saasin furanta haddii ilaahay raallo ka nagada maalmaha socda inta rooga doona si gaargaarayna isla kulma doona si guuda aan kulma doona mayba siinka baaqana nabadgeliye reer wallaweyn may siinka baaqana nabadgeliye way siinku fadaane horumar way siinku fadaane ini qalbiyada in isfurtaan shalay qofa roogi dowladda geeka qofa roog ilaahay ha qore wala waa tu'ti lmulka man tashaa tanzul marka ilaahay quraanshay ka ahri ma ilaahay quraanshay billa beeniyaan lanki ilaahay mulki han gorada sabableng nagada kor wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha koonfur galbeedna sabableng nagada kor laakiin qofkii han ilaahay han qorya nagade hatana maalinta ilaahay koo dhamma ay ku baxay wal shaqe ma ma- ka- ka jaram eh laakiin may fadaane ani maamulkana lala shaqay garabjay la suru codsi kasta iyo cabasho kasta oo jarta mayba diyaaran inaanu dhegeysan mayba diyaaran ina aniguna ku shaafin mayba diyaaran ina aniguna odayaashana dhaqankii hooyooyinkaan iyo dhallinyarada la fadheena dhegeysan masiin kuwiinini dadkuuna dowladan ani isingu dadkuuna adeegan ani isingu isin siin adeegan wala isiniin dirtangnoo codsatanga siin sameeyaan isinna maysiin ku codsaana in isin sifoodeen ka sheegana wala isin fadaasan ilbaabada dowladda markiisan ha garaacdan koonfur galbeed madaxweyne cabdilcasiisan kasare masiin ku hirin waana wal siin dheganside dheganugulna wal siin ka dheganside iyagoo dowladda ka dhegansida korta hab dhinac kale oo qaldan ineedan isticmaala maylahay gaabdaru dhallinyarada reer wallaweyn maylana horumarkin may ka jara degmadin oo dhisan horumarkin may ka jara waxbarasho inaysan helaan horumarkin may ka jara inaysan caafimaadku u shaqaytaan ma kumid eh inaysan foodada qayb kumid nagatan isan naftiidi may rajay doono insha allahu taala isbedeladaas dhanna la samay doono maamulka cusubna garabku naga doono qof allaala qofkii oda dowladda ku horkooyimsa qalan dowladda wado sharci ee wanaagsan kala mayleraa kala xisaabtamaas iyadan mahasantiin soo dhawayntina kama hasantiin sidiisin mayleraa inanka dulqaadateen kama hasantiin sidiisin geerka dhangni sugaasina kama hasantiin siin la roogna hadii la yidhaha lagu nagda insha allahu taala iyadan mahasantiin
Aduu sharaaraya, aduu sharaaraya, gobiskee, gobiskee. Aduu sharaaraya, aduu sharaaraya.
hamiin fayle shirka anaro qodobka kale ee higa dhegaystayaal weyba us-eeya shirarka golaha wadatashiga qaran oo geeka maalintiis koowaad ka furmay magaalada muqdisho si isfahanana usaaka gabagaboobay afhayeenka xukuumadda Ibra- maxamed ibraahim macalimow iyo ku warbi muhiimada kulankaasi geeka magaalada muqdisho ha ka dhammaaday
waxaa maalintii koowaad soo gabagaboobay shirkii ay lahaayeen eh, madaxda golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed oo ay ka qaybgalayeen madaxweynayaasha dowladda goboleedyada eh, puntland galmudug jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka banaadir kaas oo uu shir gudoominaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed eh, xuseen rooble Eh, madaxda waxa ay ka wada hadlayeen oo ay ku kala warqaadanayeen eh, muddadii bilka ahayd ay kala maqnaayeen waxyaabihii qasoomee doorashada la xiriiray iyo horumarada la sameeyey iyo sidoo kale haddii ay jireen caqabado eh, ku horgudbanaa in shirka ama laga gungaaro xilligii doorashada maanta dhinacyada oo dhan runtii si saraaxad leh ayay uga doodeen Eh, shirku wuu sii soconayaa maalinta berri haddii ee baydmo Eh, waxaana eh, la wada hadlayay sidii eh, loo dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka iyo waxaa loo xisaaray eh, in guddiga doorashada eh, ra'iisul wasaaruhu uu u qabtay inay eh, ka soo shaqeeyaan dhinaca farsamada in ay eh, soo dhiraandhiriyaan qorshayaashooda berri ayaana la dhegaysanayaa Eh, guud ahaan waxaa laga wada hadlaya oo arrimo la xiriira eh, shirkan iyo shirkii 17 eh, 22-kii May ma jirto wax eh, qorshe ah oo laga leeyahay in haba yaraatee la bedelo eh, qorshihii ama heshiiskii 17-kii September eh, mararka wararka qaarkood ee dadku ay sheeg sheegayaan ama maaragtay eh, la isla dhex maray haba yaraatee wax ka jira ma jiraanin
Aduu sharaaraya, aduu sharaaraya.
hamiin fayle shacabka dhegeystayaal magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyo siyaabooyin shirka diisan weybay oon ku hadalena shirka magaalada muqdisho geeka ka furmi galabnimadii geekan ah ka gebagaboowi oo qaarsho eren idahan dhawaan waana ka faraxsana Ee, shirka madaxda ee, federaalka iyo steedyada waxaan u arkaa een, inuu yahay shir iska dhalanteeda sababtoo ah wixii een, labaatan iyo labaatan iyo toddobadii s- een, may la dhammayn waayey ee, maantana dib loo soo celiyey halkaa waxaa nooga muuqda in waxaan mashruuc laga wato oo wax kale oo dadka soomaaliyeed aysan ogeyn ay ku dhex jiraan sababtoo ah wixii shalay la dhammayn waayey in haddana maanta dib laiskugu soo noqdo waxaan u aragnaa dee wax si kale ah waxaanu ka filan karnaa khayr baanu ka saadaalinaynaa waxaanu ka saadaalinaynaa horumar waxaanu ka saadaalinaynaa dan soomaaliyeed in la wajoo waayo waxa meesha isugu baanaya waa dad soomaaliya waana dad mas-uuliina waana dad waxgaranaya kama talin karaan maaqabaa dhibaato soomaaliyeed haddaysan ahayn dadka oo diyaasbarada dibadaha ka yimid oo xeeldowka noogu yimid kuwaas oo kale haddaysan ahayn oo baasaboorrada wato dee dalalka kale iyo dowladaha kale leh haddaysan ahayn waxaan filayaa inay garan karaan danta soomaaliya wanaag soomaaliyeed bay ka talinayaan waanu soo dhowaynaynaa waxaana leeyahay nimanka hadda fadhiya oo ugu horreeya ra'iisul wasaaruhu oo uu ku xigo eh, ay ku xigaan maamul goboleedyadu waxaan leeyahay fakera dan soomaaliyeed ka fakera islaamnimo u fakera shirka ka furmaya een, magaalada muqdisho ee maamul goboleedyada iyo madaxweynaha eh, waxaan leeyahay ra-iisul wasaaraha waa soo dhoweynaynaa waana muhiim maadaama waddanka doorasho uu gelayo in shirarka ay bataan oo si micnaha uusan fashil dambe u imaanin uusan kala tag u imaanin ra-iisul wasaaraha arrintaas waan ku ammaanaynaa inuu mar walbo la tashi uu sameeyo oo nin walbana uu qanciyo nin walbana uu waxaa weeye aragtidiisa soo dhoweeyo aad baan u soo dhoweynaynaa shirka in maalin la qabto maalin labaad la qabto maalin saddexaad la qabto mar walbo oo caqabad la dareemi karo in maamulada loo yeero ay arrintaa ka tashadaan aad baan u soo dhoweynaynaa waana arrin loo baahan yahay aad iyo aad aad iyo aad natiijo waxaan ka sugaynaa maadaama tii hore laga soo gudbay oo gudi gudi guddigii la soo saaray waxaa weye wax dhiman waa- waa arrimo farsamo waaye arrimo farsamo waxaa weye wax dhammaan kara waaye
اتو شراريا اتو شراريا
hamiin fayle dhegeystayaal gudoomiyaha golaha deegaanka degmada afmadow ayoy boose sheegay in xaalad eedan adag iyo ku jirta degmada warbaahinta iyo geekan warami runtahay de waxaa weeyaan afgudow sidii een, labada kun iyo labaiyo tobanka loo qabtay loo yimid een, ciidamadii qabtay wixii soo dhaafo kismaayo soo aadamaya inta kale xerama ciidan bay ahayd oo difaac baa yaa looga jira welina welina waa looga jiraa sababtoo ah wadooyinaa ku furan bu-aale iyo jilib iyo mareere een, yaa ku furan marka inta badan magaalo uun mataqaana ciidamo ay joogaan oo maamul kale oo shaqaynayo iyo horumar samaynayo aanay jirin ayay ahayd hadday tahay dan dan daryeel caafimaad iyo waxbarasho iyo horumar kaleba marka golaha een, sababta golayaasha een, golayaasha deegaanka ee, loo dhisana waxay ahayd in golayaasha deegaanka lagu taageero wixii horumar ay samaynayaan wixii ugu horreeyay hadda ilaa hadda degmada ka qabsoomana waxaa weeyaan waa waa nalka oo een, solar magaalada la geliyey oo ay ilaa lix saac ganacsiga uu furan yahay magaalada fiidkii waa laga kala tegi jiray mugdi bay ahayd goob iska dil- iska dilinsan bay ahayd midda labaadna waxaa weeyaan ilaa hadda labadii guryo ugu horreeyey baa gacanta lagu hayo mid dhammaanaya oo ah golihii deegaanka eh, xaruntii golaha deegaanka ku shaqayn lahaa eh, hoolka ku shiri lahaa oo baarlamaan ahaan ugu shiri lahaa iyo iyo mataqaana iyo gurihii dowladda hoose ee degmada ay ku shaqayn lahayd oo guddoomiyaha iyo ee, ee, ee, golaha de- ee, mataqaana dowladda hoose ee, xogeyaha iyo ay- ay ku shaqayn lahayd labadaa guri hadda waxaa weeyaan eh, gacanta lagu hayaa oo barnaamijka la yidhaaho j b l g ga oo oo loogu talagalay eh, goloba- golayaasha deegaamada in lagu lagu hormariyo ayaa ayaa oo ay bilowga u horreysay bilaabeen saddexda een, mashruuc aan ku sheegayo waxaa kaloo on pipe ah ama ama soo socda een, een, gurigii een, een, xafiiskii dhulbixinta een, sidoo kale mataqaanaa mashaariicda kale ee annaga aan aan u gudbinay oo ayagana aan ka filayno inay u helaan fan ama dhaqaalena waxaa ka mid ah waddada toddoba kilomitir magaalada dhexdeeda marayso een, isbitaal een, een, stadiumkii een- een mataqaanaa ciyaaraha een, buundadii loo mari lahaa iyo garoonkii diyaaradaha een, maadaama la ka sokayso buundadii loo mari lahaa iyo diyaarada ce- iyo een, saldhiggii booliiska oo burburay oo is- iska noqday xero military ama ciidan Een, xabsigii yacni baahida way fara badan tahay laakiin waxyaalahaan isleenahay waa priority ah, ugu horeeya oo isleenahay baahida ugu hore weeyaan waa intaa ay mugsoon tahay aan hadda kuu sheegay waxa ka ho- weyn ee meesha een- een- een- ee ay magaaladan u baahneed waa isbitaal magaca isbitaal uu ka jiraa laakiin dawada la keena ilaa had waa m c h marka usbuucu ma gaadho waxay noqonaysaa dadku markaa in takhaatiirtu ay u qorto dawada ay farmasiyaasha ka doontaan privatka ah oo shacab dadku eh, gaarka ay u leeyihiin taasna dhibaato weeyaan aad bay dhibaato u tahay waa arrin ceeb ku ah heedaha gacanta ku haya sida M- eh, mataqaanaa eh, eh, safety general oo hadda isbitaalka afmadow inta badan hadda gacanta ku haysa muddadan dambe Eh, nsf oo timid Eh, iyo hay-adaha kale iyo dowladda dowladda jubbaland iyo dowladda federaalka waayo ma- ma aha afmadow meel m c h dawadeeda in loo geeyo ay tahay ma aha waxaana weliba si gooni ah aan mataqaanaa farintan anoo halka uga faa'iidaysanayo een- een, aan ka codsanaya ano- anigoo horey na ugu sheegay wasiirka cusub ee wasaaradda caafimaadka ee jubbaland inuu xil iska saaro in isbitaalka afmadow dawo ku filan ay hesho waa arrin ceeb ku ah xataa maamulka jubbaland marka arrintaas waa arrin dhib badan bay ahayd Ee, wayna taagan tahay weliba hadda dawla'aantii baa taagan maalin hore faleebaa la waayey dadkii oo shubmaya faleemba loo waayey waa dhibaatay leedahay waa dhibaato inteeda la eg runtii ani warqad waa warqadaan u qoray wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka labadaba oo aan aan mataqaanaa fadal heer fadalaad labada waan u qoray wasiir cabdulle iyo wasiir fawziye labada waan u qoray Een, aan la- arrimaha ka sheekaynayo baahida jirtona aan ka sheekaynayo ilaa haddana jawaab kama aan helin waana wadaynaa oo- oo waxaa weeyaan ama aan u soo marno wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka jubbaland ama iyagoo toos aan ula xirinay waxaa weeyaan waa inay waa inay dadkanu daryeelkii ay loo u baahnaayeen ay helaan iskuulka nafaqo ma laha oo een, mataqaana filin center ma laha Een, ilmuhu magaalooyinku magaalada way weynaatay waa laka- way fid- kala fiday oo way fogaatay ilmaha meel fog buu kasoo lugeynaya waxaa laga yaaba aroortii inuusan koob shaah hataa soo cabin qoyskana uu iska dan yar yahay xanuunkaas soo lugeeyey haddana hadhow inuu sii lugeeyo quraac doonto ma samayn karo ama quraac waxaa laga yaaba xaafaddii inay lahayn marka fielin center ilmihii inay helaan waxay ku dhiirigelinaysaa waxbarashadii ilmihii inay mataqaanaa energy helaan waxbarashadoodii ay ay waxbaran ay waxbaran karaan ilmaha badan oo dad- inta badan ma- magaalada iskuulka ana dhiganin sababaha aynu u dhiganinay ka mid tahay in mataqaanaa ilmuhu ay baahan yihiin filin center ama wax meel ama- ama shaah ama quraac ama wax laga siiyo cabitaanna aynan me- magaalada aynan ka jirin Een- een, isla markaasna een- een, ay u dheer tahay een, in fa- qoyskii laga qaado mataqaanaa fee een, shan dollar hawa ugu yaraatee shan dollar ilaa koob iyo toban ilaa laba iyo toban dollar ma bixin karaan marka waxa weye waxyaalaha eh, loo baahan yahayna in dadka laga caawimay ka mid tahay Een, hay-ado badan baa arrimahan wax ka qabta w f b a ka mid ah oo ay mataqaanaa quudinta wadi jirtay laakiin waxaad moodaa in afmadow si gooni ah wasaaradda dheblioo kale waa laga bixiyaa ilmaha fulin filin centerbel kismaayo kale waa la- laga bixiyaa sababta afmadow ay heli weyse ma- ma garan ma arrimo siyaasadeed ba ma ma ma waxaa weeyaan inaan een, een, meeshaasu aanan lahayn een, een, mataqaanaa il gaara inaan lagu eegaynin ba ma- weli ma garan marka arrimaha ugu badan ee hadda aan ka dagaalamayna ka mid tahay inay ilmahan waxbarasho helaan caafimaadkana isbitaalka uu dawo ku filan helo een- een, magaalada horumarkeeda waxyaalihii ay u baahneed ay hesho oo mataqaanaa ah, lagu caawimo
Adu shararaya, adu shararaya.
amiin fayle dhegaystayaal suaalba magaalka reediyo baydhabo ee beledka baydhabaas in wada dirahay qeybihii dambe ee barnaamijkiiah si gudgalhayna qodobka kale ee higiyo weyba ha uu seeyaa